محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار maanta ay taariikhdu tahay koob iyo tobankii ramadaan kun iyo afar boqol iyo afar iyo labaatankii waxaynu ka hadli doonaa mawduuc ku saabsan aliimaan mawduuca iimaanka waa mawduuc ballaadhan waxaynu uga hadli doonaa qodobada soo socda marka koowaad waxaynu tilmaamaynaa iimaanka tacriifkiisa xagga luqada iyo xagga sharcigaba mar labaadka islaam iyo iimaan farqiga udhaxeeya mar saddexaadka arkaanta iimaanka mar afraadka qaybaha iyo shucarka uu iimaanku u qeybsamo marshanaadka maraatibta uu iimaanku leeyahay maraatibu liimaan marlixaadka ziyaadada iimaanka iyo nuqsaantiisa mar toddobaadka istisnaa fi liimaan in iimaanka istisna la geliyo oo in shaa allahu lagu daro oo ana mu'minun in shaa allahu la yidhaahdiyo xukunkeeda mar sideedaadka farqiga ahlu sunna iyo keyrkood u dhexeeyo ahlulbidaca iimaanka tacriifkiisa siday ugu qaybsameen iyo axkaamta ka dhalamaysa mar sagaalaadka shubahaad baabka ku saabsan mas'alada koowaad aynu ka hadlaynaa waxa weeye ma huwa aliimaan iimaan maxaa la yidhahdaa aan ka horaysiyo kelmad yare mawduucani waa mawduuc muhim ah waayo muhimadiisu waxaa ka mid ah inay sacaadada iyo liibaantu iimaanka ku xidhan tahay jannada la gelayaana ay liibaan ku ay ku xidhan iimaan ku xidhan tahay marka maadaama nabadgelyada iyo liibaantuba ay iimaan ku xidhan tahay in iimaan la aqoonsado waa lagama maarmaan asmaada iimaan iyo islaam iyo asmagacyada kullidiga ah sida kufri iyo waxyaalaha la midka ah dhammaan in la aqoonsado waa lagama maarmaan ahlu cilmiguna waa sheegeen arrinkaas inuu aada muhim u yahay waxaana kamid a culamada arrinkaas inuu aada u muhim yahay tilmaantay alxaafid ibnu rajab alxambali kitaabkiisa la yidhahdo jaamic alculuum walxikam waa ku sheegay muhimadda uu leeyahay iyo in magacyadani ay yihiin magacyo waaweyn aadna muhim ay u yihiin yani waa tilmaamay waayo sacaadada iyo liibaantu iyaga ayay ku xidhan tahay qodobkii koowaad markaynu usoo noqono aliimaan xagga luqada waxaa la yidhaahdaa siday culamada badankoodu ay sheegeen tasdiiq rumayn luqada carbeed waxaa loo yaqaanaa iimaan rumayn baa loo yaqaanaa wamaa anta bimu'minin lana ay bimusadiqin lana baa lagu fasiray warka aanu sheegayno aabbow noo rumayn maysidoo midnaad naga rumaysanaysa ma aha bay ilmo yacquub ku yidhaahdeen aabbahood yacquub nebi yacquub marka xagga luqada iimaan waxaa la yidhaha tasdiiq culamada qaarkood oo yidhi iimaan iyo tasdiiq farqa u dhexeeya xagga xagga luqada oo waxay ku kala duwan yihiin yani xagga cumuumka iyo macnaha marka laga eego siday u kala caamsan yihiin waa ku kala duwan yihiin waxay ku tacalluqaan mid labaadna waa ku kala duwan yihiinoo labada kelmadood hadday yihiin laba kelmadood oo isku macno ah waa in xagga markaa gudubka ay xaraf ku gudubto isla xaraf waa inay ku gudbaan oo midna hadduu mutacaddi yahay midna uu laazim yahay oo midna uu mafcuulka sidiisa u gaadhaayo midna uu xaraf mooyaane si kale aanu u gaadhayn labadaasi mutaraadifaan ma noqonayaan oo laba macnahooda isku mid yahay noqon maayaan bay yidhahdeen waa shaykhulislaam ibnu taymiya kitaabkiisa aliimaan la yidhaahdo waanu ku jiraa majmuucu fataawaha laba kitaaboo iimaana ayuu qoray mid waxaa la yidhahda aliimaan alkabiir midna waxaa la yidhahdaa aliimaan alawsat labadaa kitaab oo labaduba iimaanka ku saabsan yihiin midna iimaanka oo si waasica uga hadlayo midna iimaanka oo si dhexdhexaada uga hadlaayo aanu aada u badinaynin hadalka labadaa kitaab buu ka qoray labadii kitaabba waxay ku jiraan iyagoo daaru daabacana waa jiraan iyagoo majmuuculfataawaha ku dhex jiraana waa jiraan labadiiba mujalladka toddobaad ee majmuuculfataawaha ayaa la isugu geeyey oo labaduba ay ku jiraan marka waxa uu odhanayaa erayga aamana min alamni oo nabadgelyo ah ayaa laga soo qaatay ama min alamaanati oo yani markaa aaminis ah ammaanada tii ahayd ayaa laga soo qaatay marka waxaa laga tilmaamayaa yani war cid markaa lagu aaminay oo bimacnaa waxay warkaa wixiisa qarsoon ciddaasaa lagu aaminay sidaas aawadeed waxaa loo isticmaalaa un wixii qarsoon ee haybi ah ee aan muuqanaynin oo lama yidhaahda bay odhanayaa aamantu ana asamaa fawqana waalarda taxtana waxaan markaa aaminay in cirku inaga sarreeyo dhulkuna inaga hooseeyo waayo waa wax mushaahad oo la arkaayo laakiin wixii haa'ibaan la arkaynin baa aamano loo isticmaalaa waa war cid lagu aaminayo oo bimacnaa waxa weeye wixiise qarsoon yani ciddaas ayaa lagu aaminay oo ammaane ahaan baa laga soo qaatay xagga gudubka haddii laga eego qudheeda sadaqo laakiin mid walba oo loo isticmaalaa oo sadaqtu waad oran kartaa ana asamaa fawqana waalarda taxtana wixii haayibkii wixii mushaahidka mushaahadka ahaa wixii la arkayay wixii qarsoonaa mid walba waa lagu isticmaali karaa in la yidhaahdo yani markaa sadaqa waxay kaloo ku kala duwan yihiin erayga sadaqa yani mafcuulka toos bay uqaadataa sadaqahu ayaa la yidhahdaa laakiin aamana waxaa loo isticmaalaa aamana bihi iyo aamana lahu ama laam baa lagu gudbiyaa ama ba laakiin aamanahu waa nabadgeliyey mooyaane si ka loo looma isticmaalo wa aamanahum min khawf yani waa ka nabadgeliyen baa loo jeedaa marka maadaama yani sadaqa ay mafcuulkii sideeda uqaadato sadaqahu la yidhi aan sadaqa bihi iyo markaa wax lamida la odhan halkaana inuu farqi uga dhaxeeyo ayaa ka muuqanaysa khulaasadu calaa kulli xaal ishtiqaaqa lugawigii waa iska sahlan yahay laakiin culamada badankoodu waxay yidhaahdaan yani iimaan xagga luqada waa tasdiiq xagga sharciga ayaa markaa muhim ah iimaan sharciga maxaa lagu yidhaahdaa iimaan sharciga waxaa lagu yidhaahdaa siday ahlu sunna waljamaaca u qabaan qawlun wa camal odaah iyo markaa camal iyo shaqo labadaas oo israaca baa iimaan laysku yidhaahdaa qowlkii odhaahdi waxay noqonaysaa odhaah afka laga yidhaahdo oo aad ka rumayso iyo odhaah qalbiga aad ka tidhaahdo waxaanaad afka ka leedahay qalbigaagana inaad ka rumayso marka qawlu lqalbi wa qawlu lisaani ayay noqotaa afkana in lagaga dhawaaqo lagaga tiraabo qalbigana inaad kaga dhawaaqdo oo waxaad afka ka tidhi aada rumaysan tahay marka qawlkii labuu u kala baxo laba farac buu yeeshay afka in laga yidhaahdo iyo in qalbiga laga yidhaahdo bimacnaa waxaad afka ka tidhi qalbigana waa inaad sidaa ugaga yani uga rumaysan tahay qodobka labaad oo ah camal iyo shaqo shaqadii waxay noqonaysaa waxa weeye in xubnaha laga sameeyo iyo in qalbiga laga sameeyo yani amal camalu lqalbi wa camalu ljawaarix in markaa laga camal falo oo qalbiga laga shaqeeyo iyo in markaa jawaarixda iyo xubnaha laga shaqeeyo qalbiga shaqada laga qabanayo waxaa kamid a yani jacaylkaad ilaah iyo rasuulkiisa jeclaanayso waxaa kamida yaqiinta ayaa kamida waxaa kamida yani ikhlaaska aada la imanayso ilaahay camalka u saas yeelayso cibaadada ah ayaa kamid a yani waxa weeye camalada qalbiga ka dhacaya ee daacada iyo khayrka ahi waxay soo gudagelayaan camalulqalbigii iimaanka ka midka ahaa camalu jawaarix waa iska badan tahay salaada aynu tukanaynaa kamida oo xubnaha aynu ka qabanaa mar waa rukuucaynaa mar waa istaagaynaa mar waa fadhiisanaynaa mar waa soorabsanaynaa mar waa sujuudaynaa marka xubnihii baa shaqaynaya zakada la bixinayo gacantaa laga bixinaya waa camal jawaarixda ka dhacaya jawaarix waxaa la yidhahdaa xubnaha jidka ayaa la yidhahdaa gacmuhu waa jaarixo waa yani markaa jawaarixdii bay kamid yihiin jawaarixna waxaa loogu magacaabay qofkaa wax ku kasbada oo waxa uu qabanayo dee xubnihiisuu ku qabtaa xubnihiisa ayuu ku qabtaa marka waxa weeye jawaarixda ama xubnaha inuu ka shaqeeyo oo camalkii wanaagsanaa kala yimaado oo uu khayrkii iyo daacadii iyo cibaadadii la yimaado hadday xaj tahay hadday salaad tahay hadday soom tahay hadday zako tahay haddii waxa weeye munkar la dooriyo tahay haddii muxaramaadkoo laga gaabsado ay tahay waxyaalaha xaaraanta ah oo marka laga gaabsado waana dadka dulmiyin oo aanad markaa xoolahooda qaadan oo aanad dhiigooda wax u geysan oo aanad sinaysanin oo aanad cid dilin yani waxyaalaha noocaas ah waxay soo gudagelayaan yani macaasidii tegista laga tegayo iyo kufrigii iyo gaalnimadii tegista laga tegayaa iyaduna iimaankay kamid tahay daacadii iyo khayrkii iyo cibaadadii samaynta la samaynayaana iimaankay kamid tahay marka iimaan marka lagu tacriifiyey qawl wa camal mid walba laba yani qodob baa ka farcamay qawl waxa ka dhashay oraahdii qalbiga iyo oraahdii afka wax kasta oo lagu hadlaana iimaanka kama mid ahe waa wixii wanaagsan hadalka lagu hadlo ayaa iimaanka kamid a wax kastoo camaloo la qabtaana iimaanka kama mid ahe camalkii wanaagsan ee la qabto ayaa iimaanka kamid a camalka wanaagsan ee la qabanayaana wuxuu noqonayaa daacada iyo khayrka samaynta la samaynaayo iyo muxaramaadka iyo gaalnimada tegista laga tegaayo tegista laga tegaayo yani weeyaan culamada qaarkood oo ahlu sunnaha ka midi tacriifkoodu waa ka bacdi kaloo ahlu sunnaha ka midi waxay yidhaahdeen eray taa aan ka fogeyn xagga lafdiga kaga duwan laakiin xagga macnaha kala mida ayay ku tacriifiyeen oo ku qeexeen ama ku sharxeen iimaanka oo waxay yidhahdeen iimaanku waa qawlun wa camalun wa ctiqaadun halkay qoladii hore laba shay ku tacriifisay iyadu saddex bay ku tacriifiyeen oo waxay yidhaahdeen oraah iyo shaqo iyo caqiiday la rumeeyo saddexdaas oo israaca ayaa iimaan laysku yidhaahdaa malaha waxay is yidhaahdeen marka qawlun wa camalun aada tidhaahdaan dadka qaar baa waxaa dhici karta inay fahmi waayaan camalkii qalbigu inuu iimaanka ka mid yahay markaasi waxa weeye aanay sidaasi u dhicin oo dadka qaar aynay sidaa u qaadan ayay ictiqaadkii gaar u saareen oo yidhahdeen iimaanku saddex shay oo laysu geeyo ayaa iimaan laysku yidhaahdaa oraah iyo camal oo shaqo ah iyo caqiidayn oo ictiqaad ah qawlun wa camalun wa ctiqaadun ahlu sunnaha qaarna saasay yidhahdeen laakiin tacriifkii horiya kani waa isku macne ee erayada ayay ku kala duwan yihiin oo qolana markaa ictiqaadka halkiisa waxa ugu jira inuu camalu qalbigiiyo camalka gudagelaayay qolana gaaruun bay u taartay qolo kaloo ahlu sunnaha ka midii erayo kale ay cabireen oo waxay kusii dareen wa niyatun waitibaacu sunna niyo oo ikhlaas lala yimaado oo ay qofkii lilaahi ka tahay shahaadateynkan uu qirayo iyo rumayntan uu rumaynaya iyo waitibaacu sunnatin iyo sunnada inuu raaco oo aanu bidca iyo dalaalo la imanin oo bidacu waxaa la yidhaahdaa waa xaaraan oo markaa ma banaana mar hadday bidcadu xaaraan tahay oo weliba muxaramaadka kale ee macaasidana ay ka daran tahay dee iimaankii kama mid aha iimaankii kama mid aha oo wax kastoo xuni iimaanka kuma jiraan yani wax alla waxa xun iimaanka waa laga saaraya hadday gaalnimo tahay hadday bidco tahay hadday macsi tahay intaba marka waa ka baxaya tacriifka ahlu sunnahu sidaa iimaanka ay ku tacriifiyeen adilo badan baa u daliila adilada u daliilkaana waxaa ka mid ah qawluhu tacaala inama almu'minuuna aladina ida dukira allahu wajilat quluubuhum waida tuliyat calayhim aayaatuhu zaadathum iimaana wacalaa rabbihim yatawakaluun aladina yuqiimuuna asalaata وmima رزqnahم ينfiqun ulئika hm الmuؤminuuna xaqا iimaanka halkaa waxa lagu sheegay kuwa muؤminiintii waxa weeyaan oo keliya waa kuwa شhan umuurood layimi شhan شhanta umuurood waa maxay aladina ida dukira allahu wajilat quluubhm waa kuwa haddii ilaahay la xuso oo lasoo qaado qalbiyadoodu ay baqayaan oo cabsoonayaan marka qalbigu inuu baqana waa camal qalbiga ka dhacaya kow camalkaa qalbiga ka dhacaya ah wajalka iyo cabsida ahi oo ilaahay laga baqayaa waxay tahay iimaankay ka mid tahay waidaa tuliyat calayhim aayaatuhu zaadathum iimaanan yaqiin baa u kordhaysa iimaan baa u kordhaya tasdiiq baa u siyaadaya taasina waa camal qalbi camalkaa qalbiguna inuu iimaanka ka mid yihuu daliil u tahay aayaddu wa calaa rabbihim yatawakkaluun tawakulku qalbiguu ka dhacaa waa shaqo qalbiga laga sameeyo maadaama ay tahay shaqo qalbiga ka dhacayso laga samaynayo inay iimaanka ka mid tahay camalkaa qalbiga ka dhacaya tawakulkaahi bay aayaddu daliil u tahay aladiina yuqiimuuna salaata salaaday oogayaan baa la yidhi waa camal jawaarixda ka dhacaya amaba waxaa la odhan karaa salaadu yacni saddexda meelood mid mid walba waa gaaraysa hadday tahay xubnahoo laga sameeyo rukuucdii iyo sujuuddii fadhigii iyo istaagii hadday tahay afka oo lagaga dhawaaqo oo ay tahay takbiiratulixraamkii adkaarta la akrinayo qur-aanka la akrinayo markaa qowlkiina waa soo gudagalay hadday tahay qalbigii oo niyadii ah inama alacmaalu binniyaat marka waxaa la odhan karaa waxay daliil u tahay saddexda qayboodba inay iimaanka guda gelayaan wa mima rasaqnaahum yunfiquun waxaanu ku arsaaqnay wax kamidana way baxsanayaan oo hadday zake tahay iyo hadday sadaqo kale oo sunno a tahay iyadana waa la baxayaan marka camalkii jawaarixda ka dhacayay inuu iimaanka ka mid yahay oo daacada iyo khayrka la samaynayay sida sekada la bixinayo ayay aayaddu u daliil tahay marka waxa wey waana lagu xasriyo inama baa laga hormariyey inama almu'minuuna aladiina idaa dukira allah waxaana laga daba keenay ulaaika hum lmu'minuuna xaqaa kuwaasi waa kuwa mu'miniinta ah ee uu iimaankoodu dhabta yahay kuwaa weeyi marka aayaddu waxay daliil u tahay inuu iimaanku yahay shay mutacadida oo shay dhowr umuurood oo laysu geeyo in iimaan laysku yidhaahdo ayaa aayaddu daliil u tahay umuuraha laysu geenayana camal qalbi afka wax laga yidhaahdo camal jawaarixda laga sameeyo intuba inay ka mid yihiin ayaa marka aayadda laga daliishanaya waxaa kaloo u daliila qawluhu tacaala inama almu'minuuna aladiina aamanuu billahi warasuulihi uma lam yartaabuu wajahaduu biamwaalihim waanfusihim fi sabiili illah ula'ika hum saadiquun ilaahay waxa uu yihi in kaleba maahe muuminiintu waa kuwa ilaahay iyo rasuulkiisa rumeeyey ko uma lam yartaabuu waa kuwa wax shaki la yidhaahdo aanu marnaba gelin markii horey rumeeyeen hadday tahay iyo mar dambe shaki ku yimaado hadday tahay midnaba ma jirto shaki haddii la yidhi qalbigooda ma gelin waxaad garanaysaa in yaqiin baa bedel ka ahe shaki iyo yaqiinu markaa waxba uma dhexeeyaan haddii shaki la waayey yaqiin baa taala yaqiinta ay si yaqiinu hubaala u rumaynayaan waxay tahay camal qalbiga ka dhacaya camalkaa qalbiga ka dhacayee ah inay yaqiininayaan ictiqaadka ilaah iyo rasuulkiisa ay caqiideeyeen si hubaalo yaqiina inay u rumeeyeen waxay kutusinaysaa in camalkaa qalbigu iimaanka ka mid yahay wajaahaduu biamwaalihim waanfusihim fi sabiili illah waa kuwa markaa xoolaho nafahooda iyo xoolahoodaba kula jihaaday yani markaa waxa weeye gaalada kula jihaaday wey marka jihaadkii oo ka dhacaya markaa xubnaha iyo jidhka ka dhacaya iyaduna inay iimaanka ka mid tahay ayaa aayaddu daliil u tahay oo laga qaadanaya aayaddu saasay daliil u tahay aayaad fara badan oo marka ayaa ku soo arooray waxaa ka mid a aayaadka laga daliishanayo wamaa kaana allahu liyudiica iimaanakum ilaahay muu ahaanin mid iimaankiini idinka luminaaya iimaankana halkaa waxaa looga jeeday salaada ayaa looga jeeday markaa salaadaa tukan jirteen ee baytulmaqdes waagii hore aa u tukateen saxaabada rasuulku sala allahu alayh wasalam iyo nebiguba markay maka joogeen sida axaadiista saxiixii ku soo aroortay waxay samayn jireen inay labada qiblo oo isku beegan ayay u wada tukan jireen oo kacbadiibay waxay ka marayaan xagga waxa weeye galbeed oo kale ay ka marayaan ama galbeed koonfur xiga marka kacbadii sidaasay isugu beegayaan kacbadii sidaasay isugu beegayaan kacbadii markay isku beegaan ayaa kacbadiiyo baytulmaqdes kusii beegan bay isla markaiyo u wada tukan jireen kacbadii iyo marka waxa weeye baytulmaqdes oo sidaas oo kale isugu beegan sida mikrofoonka afkiisa iyo markaa dabadiisa sidaas oo kale iyagoo ay isugu beegayiin oo kacbadii tan oo kale tahay baytulmaqdesna kaasoo kale yahay halkan intay iska taagaan sidaa ugu tukanayaan marka waxa weeye markay maka joogeen labada qiblada kacbada iyo baytulmaqdes isla mar keliya ayay u tukan jireen markay haddaba madiine uhijroodeen u haayireen nebiga sala allahu alayhi wasalam iyo saxaabadiisu waxaa suurtoobi weyday in la iswaafajiyo kacbada iyo baytulmaqdes in mar keliya loo wada tukado sidaas aawadeed markaa hore waxaa sharci ahayd xaaladda ay madiine uhijroodeen inay baytulmaqdes ujeestaan baytulmaqdes inay ujeestaan muddo lix iyo toban bilooda ama toddoba iyo toban bilooda ayay baytulmaqdes u tukan jireen baytulmaqdes u tukan jireen waa masaajidka markaa saddexda masaajid ee masaajida ugu fadliga badan buu ka mid yahay laa tushaddu arixaalu ila ila halaathati masaajida nabigu sala allahu alayh wasalam waxa uu yihi meel loo safro buqcad loo safraa ma jirto saddexdaa masjid mooyaane saddexda masjid waxa weeye waa kacbada iyo masjid arasuul iyo masjid alaqsa oo bayt lmaqdes ah waa marka halka ay haysato hadda yuhuuddu oo ay markasta muslimiinta ku laynayaan yani marka halkaas wey ilahay waxa weeye muslimiinta usoo celiyo gaaladana ilahay hadileeyo marka waxa weeye lix iyo toban bilood ama toddoba iyo toban bilood bay baytulmaqdes u tukan jireen markaasaa waxaa soo degtay aayaadkii amraayay nabiga sala allahu alayh wasalam iyo saxaabadiisu inay kacbada u jeestaan qad naraa taqaluba wajhika fi samaai falanuwaliyanaka qiblatan tardaaha fawalli wajhaka shatra almasjid alxaraam aayaadkaasaa soo degay marka waxaa la amray in kacbada loo jeesto oo iyadu qiblo ay tahay maanta laga bilaabo markay kacbadii u jeesteen u tukadeen baa nimankii yuhuudda la odhan jiray baa waxay u yimaadeen saxaabada qaarkood bay u yimaadeen markaasaa waxay yidhaahdeen muddaa u tukan jirteen xaggan baytulmaqdes toddoba iyo toban bilooda ama lix iyo toban bilooda iminkana kacbadna u jeesateen oo baytulmaqdes waa ka jeesateen labadiina salaadood taa xaggaa ula jeedanaya taa xaggan ula jeedaan midbaa mid baa ka kaca bay yidhahdeen mid baan wax ka soo qaad lahayn ee ama waxa weeye markii horea khaldanaydeen oo salaadiinii hore waa baatilo oo ma asixin toddoba iyo tobankaa bilood ama tana hadda tukanaysaan baan waxba ka jirin markay sidaas iyada a ku yidhaahdeen ayaa waxaa soo degtay aayadda uu ilaahay yihi wamaa kaana allahu liyudiica iimaanakum mufasiriintu waxay ku ijmaaceen in iimaanka salaada looga jeedo ilaahay muu ahaanin yani mid raba inuu salaadiina lumiyo ilaahay ma rabo oo ma doonayo salaadiina inuu idinka dayacee inuu salaadiina idinka abaalmariyo oo abaalmarinteeda markaa idin labalaabo ayuu ilaahay doonaya marka mar haddii lagu magacaabay salaadii iimaan lagu magacaabay waxay kutusinaysaa in salaadu iimaanka kamid tahay in salaadu iimaanka kamid tahay bay kutusinaysaa marka camalada jawaarixda laga sameeyo xubnaha laga sameeyo ee khayrka iyo wanaagga ahi iimaanka sidaasay uga mid yihiin axaadiista rasuulka sala allahu alayh wasalam maqaamkaa ku soo aroortayna waa fara badan tahay waxaa kamid ah axaadiista laga daliishanayo xadiidku nabigu sala allahu alayhi wasalam oo yihi alimaanu bidcu wa sabcuuna shucba faaclaaha qawlu laa ilaha ila allah waadnaaha imaatat lda can ariiq walxayaau shucbat min aliimaan iimaanku waa dhowr iyo toddobaatan gobol weeye ama waa dhowr iyo toddobaatan qaybood riwaayo kaloo ku soo aroortay alimaanu bidcu wa situuna shucba waa jirtaa laakiin sheikhulalbani sida uu taxqiijiyey culamo kalena ugu horeysay riwaayada markaa shaki ka madran oo ziyaadada kordhinaysa dhowr iyo toddobaatanka ayaa jirta markaa sidaas aawadee iyada ayaa arjaxa aliimaanu bidcun wa sabcuuna shucba iimaanku waa dhowr iyo toddobaatan gobol fa aclaaha qawlu laa ilaha ila allah waxa ugu sareeya orodka la odhanayo laa ilaaha ila allahu la yidhaahdo waadnaaha qaybaha iimaanka waxa uga hooseeya imaadat ladaa cani ariiq yacni in dhibta laga baydhiyo waxa dadka dhibaaya wadada in laga baydhiyo hadday tahay quraarado markaa jajaban hadday tahay dhagxan hadday tahay waxyaalo kale oo markaa waxa weeye laga taaganya ooda iyo qodxan iyo wax lamida walxayaau shucbatu min aliimaan xishoodkuna waa qeyb iimaanka ka mida marka xadiidka laftiisa wuxuu daliil u yahay in oraahda iyo camalka iyo qalbiga camalka ka dhacaya intuba inay iimaanka ka mid yihiin waayo imaatatu ladaa cani ariiq in wadada laga baydiyo waxa dadka dhibayaa waa shaqo waana shaqo ka dhacaysa gacmaha adinka inaad kaga laadana waa surowda marka waxa weeye dariiqa waxaa dadka dhibaya baydhinta aad ka baydhinayso ka weecinayso iimaankiibay ka mid tahay oo shucabka iyo gobollada iimaankay ugu hooseysaa ha ugu hooseyse laakiin iimaankii un bay ka tirsan tahay xishoodkuna waa qeyb iimaanka kamida oo xishoodku waa camal qalbiga ka dhacaya camalkaa qalbiga ka dhacayaana inuu iimaanka ku jiro ayaa xadiidku daliil u yahay fa aclaha qawlu laa ilaaha ila allah odhahdii afka laga odhanayey inay iyaduna iimaanka ka mid tahay ayaa xadiidku daliil u yahay oo weliba shucabuliimaan ugu sarraysa marka waxa weeye calaa kulli xaal qowl iyo camal iyo ictiqaad intaba sidaas iyada abuu iimaanku u yahay waxa kale oo laga daliishanaya axaadiista badan ee soo aroortay oo iimaanka loo nafiyey oo loo diiday camalada qaarkood oo la yihi waxa weeye cidda aan caynkaas samaynin muumin ma aha laa iimaana liman laa amaanata lah yani iimaan male kaan ammaano lahayn wallahi laa yu'min wallahi laa yu'min markaasay dhahan rasuulka ilaahay oo kaasi waa hoogee waayo markaasay markaasuu nabigu ku yihi sala allahu alayh wasalam man laa ya'manu jaaruhu bawaa'iqah waa kaanu dariskiisu ka badbaadaynin oo ka nabadgelaynin dhibaatadiisa kaasi wax iimaan la yidhahda ma laha buuhi nabigu sala allahu alayh wasalam marka waxa weeye haddii camalada qaarkood imaatinka lala yimi ama tegista laga tegay iimaankii loo diiday oo loo nafiyey waxay kutusinaysaa in camalku iimaanka ka mid yahay mar waxaa iimaanka ka mid noqonaya camal samaynta la samaynaayo sida waxyaalaha daacada iyo khayrka ah qabashada la qabanaya iimaanka ka mid a marna waxaa iimaanka ka mid a camalada qaarkood in laga tago oo layska daayaa iimaanka ka mid ah sida waxyaalaha macaasida ee muxaramaadka ee xaaraamta ah iyo waxyaalaha gaalnimada iyo waxyaalaha bidcada ah in laga tago ayaa iimaanka ka mid ah laakiin in la sameeyaa shucabulkufri bay ka mid tahay qaybaha gaalnimada laakiin qaybaha iimaanka kuma jirto macaasida in la sameeya laakiin macaasidii in laga tago ayaa iimaankii ka mid ah waayo tegista laga tegayo qudhiisu waa ficil walkafu ficlun fi saxiixi lmadhabi yani waxa wey saaxib almaraaqi waa ka odhanaya ama culamaa usuulba waa kuwa yidhaahdaa yani tegista wax laga tagaa waa shaqo oo camal weeye oo haddaad wax iska dayso inaad samayso camal baad qabatay camal ayaad qabatay halkaa mas'alo ayaan ku dhex baraarujinayaa dadka qaarkood mawduuca aan calaaqa la lahayn laakiin dadka qaarkood ay sheegaan masaladaasi waxay tahay dadka qaar baa marka laga hadlo waxyaalaha inxiraafaadka iyo waxyaalaha khaladada ah ee la sameeyo ee dadka qaarkood ay ku dhacaan ayaa waxay odhanayaan alkhaau alkhaطأu xaliifu اlcamal wاlqaacidu laa yukhطi'u yacni waxa geedka la yidhaahdo iyo in la khaldamaa shaqada ayay la jaal tahay oo shaqada iyo in la khaldamaa waa saaxiib marka wlqaacidu laa yukti ka iska fadhiyaa maba khaldamo qaacidadan waayadan bay soo baxday waa qaacida casriya culamadii hore waxay yaqaaneen ma aha waana qaacida marka waxa weeye qaacida baila wey qaacida baila waa inay shareecada islaamkii qabin weeyaan sababkay u tahayna waxay tahay marka ay yidhaahdeen waxa weeye hadalka waxay horta uga jeedaan ciddii khaldantay iyo ciddii inxiraaftayba in markaa lagu tabriiriyo oo lagu waxa weeye markaa dhoobdhoobo yacni khaladkay khaldameen oo laga dhigo inaan wax saa u weyn aanu ahayn khaladadina isku markaa yani xad ma aha khalado waxa weeye dalaal iyo baadiya oo markaysaga aada u waaweyn ayaa markaa jira mar labaadka marka la yidhaahdo ruuxa fadhiyaa ma khaldamo waa wax baatil oo shareecada ka hor imanaya oo ruuxa markaa fadhiyaa kudhiisa camal buu la yimi hadduu waajibaadkii sharcigaha ka tago iminka iska fadhiisto salaada tukan waayo ma khaldamin miya ila waa qaacide ya ruuxan salaada aan u kicin ee iska fadhiyay ma khaldamin alqaacidu laa yukti bay leeyihi ka iska fadhiya ee shaqo qaban waaya isaga ma khaldamo dad waa khaldamaa oo waxa weeye khalado waaweyn buu markaa ku dhacaa khalado waaweyn ayuu ku dhacaa ahlu cilmiguna waa kuwa qaba tarkiga ficilka laga tagaa qudhiisu inuu ficil yahay qudhiisu inuu ficil yahay waa kuwa qaba adilo sharcigana waa leeyihin oo waa daliishanayaan waxaa kamid ah kanuu laa yatanaahawna can munkarin facaluuhu labisa ma kanuu yafcaluun yani marka reer banu israil waxyaalay lagu nacdalay waxaa kamid a xumaanta iskamay reebi jirin xumaanta markaa iskamay munkarka iyo xumaanta ay samaynayaan ismay diili jirin oo iskamay reebi jirin waxaana markaa xumaaday wax la sameeyo waxa u xumaaday waxay sameeyeen oo ah inay xumaanta iska reebi waayeen intay munkaraadki iyo xumaantii ugu waaweynay la yimaadeen marka waxaa lagu magacaabay tarku inkaari ilmunkar munkarka inkaarkiisa in la iska daayo ayaa lagu magacaabay ficil baa lagu magacaabay labisa ma kanuu yafcaluun marka waxa weeye cala kulli xaal adilo kalena waa leedahay ilahay munaafiqiinta waxa uu ku cadceebeeyey inay iska fadhiisteen oo waxa markaa lagu ceebeeyey inay fadhiisteen baa lagu ceebeeyey oo jihaadkii ka fadhiisteen haddii marka alqaacidu laa yukti ay tahay oo ka fadhiya aanu gasaynba maxaa loogu ceebeynaya markaysa markaa yani fadhiga ay fadhiisteen yani laguma ceebeeyo marka cala kulli xaal tarkiga ficil laga tagaa kudhiisaa ficila marka tacriifta ahlusunna waljamaaca sidaas yadaa weeye haddaynu soo hormarsanno qodobka aynu nidhi waa ka sideedaad si aynaan mawduuca mar labaad ugu soo noqon ahlusunne iyo ahlulbidaca maxaa u dhexeeya tacriifka iimaanka la tacriifinayo jawaabtu waxay tahay farqi aada u weyn baa ahlulbidaca iyo ahlu sunnaha ugu dhexeeya iimaanka qeexista la qeexayo ahlulbidacu laba qaybood bay u qaybsameen qayb waxaa la yidhahdaa waciidiya ayaa la yidhahdaa oo waa kuwa miisaanka saaray waxa waciidka iyo goodiga ku saabsan waxa wacdiga iyo yabooha wanaagsan iyo jannada ku saabsanna yani markaa ka indhalaabtay waciidiya la yidhahda waa khawaarij iyo muctazilo qolo kale oo markaa iyaduna waxaa jira yani iyagu ku talax tegay wacdiga oo halkay ka arkeen qoladaa hore nusuusta iyo adilada sheegaysaa waciidka oo ay arki waayeen oo ka indhabeeleen adilada sheegaysa wacdiga ayaa iyaguna sidaa cagsigeed ay sameeyeen adilada wacdiga iyo ballanqaadka wanaagsan iyo jannada sheegaysa un bay arkeen kuwii kale waa ka indhabeeleen waxaa la yidhahdaa marka ahlulbidacu yanduruuna anusuusa bicaynin cawraa il cawaran bay nusuusta ku eegaan bacdi adilada kamid ay arkaan bacdina ma arkaan daliilada inay wada qaataan oo waxay ku soo arooray intay isu keenaan xaqa ka dhex qaataan iskuma dayaan laakiin waxay sameeyaan qayb adilada kamid ay qaataan qaybta kalena way iska indha tiraan xaalkoodu caynkaa weeyi haddaba waxa weeye qolyaha la yidhaahdo murji'ada aan soo hormarino qolada murji'ada la yidhahda waa kuwa wacdiga ku talax tegay oo waciidkii arki waayey ama ka indha laabto ka indha beelay murji'adu iimaanka markay tacriisinayaan yaga laftooda saddex qolaa loo qaybiyaa sida uu markaa shaykhul islaam ibnu taymiya u qaybinayo qolo tiri iimaanku wuxuu ku kooban yahay waxa qalbiga ku jira o qolo tiri iimaanku wuxuu ku kooban yahay waxa afka laga yidhaahdo keliya laba qolo tiri iimaanku wuxuu ku kooban yahay waxa afka laga yidhaahdo iyo waxa qalbiga laga rumeeyo yani ictiqaadka ama tasdiiqa qalbiga iyo iqraarka iyo iqraarka ama qawlka afka lagaga dhawaaqo labadaasoo laysu geeyaa iimaan laysku yidhaahdaa saddexdaa qolaa duubduub ahaan loo qaybiyaa tafaasiishase way sii kala baxaan kuwa yidhi iimaanku wuxuu ku kooban yahay waxa qalbiga ku jira oo keliya iyaga laftoodu waxay u qaybsamaan yacni qaybo qaar odhanaya macrifada aqoonta qalbigu u aqoonsado xaqa keliya ayaa iimaan ah oo jahli ibnu safwaan iyo ciddii raacday qolo yidhi tasdiiqa qalbiga oo keliya ayaa iimaanku yahay oo abulxusein asaariqi iyo qolyihii raacay oo ashcari ka mid yahay qowlkiisii hore qowlkiisii dhexaan ujeedaa qowlkiisii dhexe yani marka ashcari ka mid yahay abulxasan alashcari mas'alada iimaanka saddex qowl buu ka maray mar wuxuu qabay sidii muctasiladu qabtay waa ka yimi oo sidii kullaabiyada ayuu ku tegey oo waxa weeye waxa uu yihi iimaanku waa tasdiiq bilqalbi keliya weliba taas wuxuu ka qaatay kullaab laftiisa taani uma raacine wuxuu ka qaatay abilxusein asaalixi sida uu maqaalaatlislaamiyiinkaba markaysaga ku tilmaamayo iyo qowl kale odhanaya iimaanku waa qowl iyo camal oo uu leeyahay ahlu xadiiskan markaa raacaya uu marna odhanayo waxa weeye ahlu sunnaha ayaa qaba oo ibaanadana ku sheegay adigu calaa kulli xaal ra'yigiisa ibdiraab baa ku jira oo haddii la odhan lahaa siday culamada qaarkood yidhaahdaan tacriifka iimaanka qowlkan dambe ee alqowlu wa camal ah ayuu abulxasan alashcari ku dambeeyey saddexda qowl waxa ka hor imanaysa labada qowl labaduba waxay ku wada yaaliin maqaalaat alislaamiyiin oo maqaalaat alislaamiyiin marka uu kaga hadlo kitaabkiisa la yidhaha maqaalaat alislaamiyiin wakhtilaaf lmusaliin oo uu firaqa kaga hadlaya abulxasan alashcari waxa uu ka warramay murjia dabeed wuxuu laba iyo toban qaybood bay murjiadu uqaybsantaa qolada koowaad waa jahl ibnu safwan iyo ciddi raacdo iimaanku waa macrifada qalbiga keliya laba waa abulxusein asaarixi oo tasdiiqa qalbigu yihi halkaa markuu marayay waa ashcari wuxuu odhanayaa maqaalaadka sidaa abulxusein asaarixi uu ku tegey ayaa asmaada iyo axkaamta aan dooranayaa buu odhanaya haddana isla kitaabka laftiisa waxaa ku yaalla markuu ahlulxadiiska ka hadlaayo inay ahlulxadiisku qabaan iimaanku qowl iyo camal inuu yahay markaasuu markuu soo dabagabeeyo hadalkooda soo baxa ayuu odhanaya wax alla waxay yidhaahdeen anaguna waa odhanayna marka waxaa la odhan karaa qowlkiisa mas'alada waxaa ku sugan ibdiraab ayaa ku sugan baa la odhan karaa ha yeeshee asxaabtiisa badankoodu waxay ku tageen ra'yiga abulxusein asaalixi oo ay u nusreeyeen u gargaareen saas iyadu shaki ma laha haddaba murjicada qolada markaa yidhi iimaanku qalbigoo keliyuu ku kooban yahay qaar camalada qalbiga wax kaga daray waa jiraan sidaad ku arki karto maqaalaat alislaamiyiin oo tacdiimka iyo khuduuca iyo marka umuuraha caynkaas wax u idaafeeyey laakiin calaa kulli xaal waxaynu isugu soo xoorinaynaa ama isugu soo ururinaynaa waxay ku koobeen iimaankii wax qalbiga ku jira keliya waxayna yidhaahdeen rumayntu waa qalbiga waxa laga rumeeyo warow afka aad ka beeniso haddaad afka ka beeniso gaalnimo kasta la timaado qalbigana aad ka rumaysan tahay muslim baa tahay mu'mina mu'min baa tahay iimaankaaguna waa kaamil hadalkooda waxa ka dhalanaysa ruux aan weligii ashahaadan oo aan markaa camal wanaagsan la imanin oo kufri u walaaqanayay laakiin qalbigiisa ka garanayay ilaahay inuu jiro oo xaq yahay oo keligii wax abuuro oo keligii wax arsaaqo oo isagu keligii cibaadada mudan yahay oo cid kale in la caabudaa aynay banaanayn oo rusushiisu ay xaq tahay markaa sidaas iyada ah yacni garanaya inuu mu'min yahay iimaankiisuna dhamaystiran yahay ra'yiga haddaba sidaa ay yidhaahdeen baatil weeye waxaana baatilnimadeeda u daliila adillo fara badan hadalkaa waxaa ka laazimaya inuu fircawn muumin yahay oo ibliis muumin yahay oo abu jahal muumin yahay oo abu aalib muumin yahay oo yuhuudi mu'miniin tahay yani intaas oo dhan baa ka laazimaysa taasna waxaa laynagu sheegay inay gaala yihiin baa laynagu sheegay qur-aanka fircawn ninka la yihahdaa waa garanaya ilaahay inuu jiro xaq yahay keliga inuu xaq yahay waa ogaa ilaahay keligii inuu xaq yahay wuu garanaya waxaana u daliila ilahay wuxu uhi wajaxaduu biha wastayqanatha anfusahum dulma waculuwa afkay ka dafireen baa layidhi qalbiyadooduna waa yaqiinsatay fircawn iyo cidda markaa la jirta qalbigana waa ka yaqiiniyeen iyo nafaha afkana waa ka dafireen marka iyagoo afka ka dafiray mar haddii qalbiga ay ka yaqiinsan yihiin muuminiin miyanay ahay jawaabku muuminiin ma yahay waalay ahay muslimiintuna waxay qabaan marka waxa weeye inay gaalo ahaayeen bale marka waxa weeye yani xataa banu israaiil waxay waafaqsan yihiin ina inay gaalo ahaa markaa fircawn ahlu kitaabku xataa waa qabeen inuu markaa gaalo aha gaalo inuu ahaa isagii wixii raacay wuxuu kaloo ilaahay uu yihi qaala laqad calimta ma anzla haulaai ilaa rab الsamaawaati wاlardi basaa'ira wainii laadunuka ya fircawn masbuura nabi muuse wuxuu la hadlayaa fircawn markaasuu yihi fircawnow ilaahay baan ku dhaartaye waxaad garanaysaa inaanu aayaadkan soo dejinin ilaahii cirarka iyo dhulka iska lahaaye abuuray mooyaane cid kale inaynay soo dejin waad og tahay marka inuu taa og yahay oo xataa risaaladii uu garanaayo ilaahayna uu garanaayo ayuu nebi muuse marka u sheegay wa inii la adunuka ya fircawnu masbuura fircawnu inaad halaagsamayso oo lagu halaagaayo baan kugu yaqiinsan oo kugu hubaa ama aan kugu rajo badanahay yani waxa weeye sidaa labadaas markaa mid ahaan mid walba in lagu yani markaa yani lagu markaa xambaara waa soo toogi karta haddaad sidan ku dhimanto inaad waxa weeye marka halaagsamayso oo lagu cadaabaayo ayaan kugu huba waxaa kaloo ilahay inoo sheegay fainahum la fainahum la fainahum la yukadibuunaka walakina aalimiina biaayaati illahi yajxaduun mushrikiintii markaa carbeed ilahay waxau yihi nabi maxamed oo ku beenin maayaan oo qalbiga kaa beenin maayaan fainahum la yukadibuunaka ay min alqalbi walakina aalimiina biaayaati illahi yajxaduun ha yeeshee daalimiintu aayaadka ilahay inay afka ka beeninayaan afka afkay ka dafirayaan qalbigana kama beeninayaan waa ka garanayaan waa ka rumaysan yihiin marka abu jahal xataa saasuu ahaa abu jahal markii la weydiiyey nabi maxamed oo la yidhi nabi maxamed ka waran wuxuu yidhi annaga iyo reerka uu ka dhashay qusay ibnu kilaab la yidhahda waa lafta sare yani hashim baa wuxuu yahay hashim ibnu cabdimanaaf ibnu qusay ibnu kilaab marka labada lafood saasay usinaayeen qusay ibnu kilaab iyo makhzum ibnu yaqaba laba lafood oo ilmaadeer bay ahaayeen labada oday ilmaadeer rumaysu ahaayeen waxaynay ahaayeen laandheeranimada quraysheed labadii qore ku tartamaysay isku haysatay qusay ibnu kilaab iyo makhzum ibnu yaqaba makhzum ibnu yaqaba waxa ahaa yani abu jahl marka wuxuu yihi annaga iyo qusay ibnu kilaab waa tartanay buuli markaanu noqonay ka farasay rihaan labadii farasa kala bixi waayey carabtu waxay ku maamaahaan markay laba ruux ay yidhahdaan labadaa ruux waa kala bixi waayeen waa ka farasay rihaan bay yidhahdaan bimacnaa labadaa ruux waxay ka dhigayiin laba farasoo sharad loo dhigay oo la yidhi sharadkaa waxa qaadanaya ka dheereeya oo deedna sharadkii midnaba qaadan waayey oo sidaa u kala bixi waayey deedna sidii lagu baandhiyey markaanu sidaa noqonay ayay waxay la mina nabiyu yuuxa min asama nebi samada looga soo waxyoodaa naga mid a wallahi anaguna rumayn mayna buuri ilaa nebi samada laga looga soo waxyoodaa annagana loo yimaado oo naga soo baxo marka waxay ka ahayd madax adayg bay ka ahayd afkay ka beeninayeen oo ka dafirayeen laakiin waa garanayay abu jahal iyo ragga lamidkee waaweynin inuu nabi maxamed nebi yahay oo xaq yahay waa garanayay garashaha qalbiga uu ka garanayayna mu'min kuma noqon naarna kama badbaadin yuhuuddu sidaasi la-eg waa garanaya aladiina aataynahum alkitaaba yacrifuunahu kama yacrifuuna abna'ahum kuwii aanu kitaabka siinay nebi maxamed xaqnimadiisa waxay u garanayaan sida ubadkooda ay u garanayaan oo kale u garanayaan oo ubadkoodu dadka kale aanu gaga darnay war inankaan dhalay makanba aanu odhanayn aanu isku qabanay makan u ahaa mise kan u ahaa ee uu ku dhalay markaa lafiisa cadcad garanayo sidaas oo kale ay nebi maxamed u garanayaan nebinimadiisa haddaba iyadoo sidaa u garanaya garashadaasi waxba uma tarin naarna kama badbaadin gaalnimana kama baatin marka macrifada qalbiga laga aqoonsado keliyu inaynay iimaan ahayn ayay daliil u tahay oo laga qaadanaya qoladaa halkaa igaga suur qolo labaad iyaguna ku dhow waxay yidhahdeen tasdiiqa qalbiga laga rumeeyo keliya ayaa iimaana marka waxa weeye tasdiiqa qalbiga laga rumeeyo haddii la helo iimaanku waa jiraan taasna waxaa lagu radinaya abu aalib qalbiga waa ka rumaysnaa nebi maxamed sala allahu alayh wasalam walaqad calimtu biana diina muxamadi min khayri adyaani lbariyati diina falawla almalaamatu aw xidaaru masabati lawajadtanii bidaka samxan mubiina walaqad dacawtanii wazacamta anaka naasixii falaqad sadaqta wakunta qablu amiina hadallada marka uu nebi maxamed ku ammaanaya sala allahu alayh wasalam bay kamid ahay wuxuuhi waan garanayaa buuri diinta maxamed diimaha khalqiga inay ugu khayr badan tahay laakiin haddaanan ka yaabay in markaa yani cayl lay caayo oo markaa waxa arrinkaa laygu aflagaadeeyo haddaanan ka baqay oo sharaftaydu iga dhacdo lawajadtanii bidaka samxan mubiina si samaaxare baan u caddayn lahayd aada igu ogaan lahayd inaan caddeeyey yani marka waxa nabinimadaas walaqad dacawtanii wazacamta anaka naasixi waad ii yeedhay bu i nabi maxamedo wazacamta anaka naasixi waxaanad ii sheegtay zacmo mar baa bimacnaa qaalo loo isticmaala haddana waa saas oo kale wazacamta waxaad ii sheegtay anaka naasixi inaad ii naseexo tahay falaqad sadaqta run baad sheegtay wa kunta qablu amiina horena aamin baad u ahay mid amiinoo la aaminay ayaad horena u ahaan jirtay marka run baad sheegtay bu leyi haddana markaa muumin ma noqon waa tii aayaadku ku soo degeen inaka laa tahdi man axbabta walaakina allaha yahdi man yashaa ahlu sunna waljamacana waxay isku waafaqsan yihiin inuu abu aalib gaalnimo ku dhintay raafidada iyo niman suufiye oo raafidada iska raacay iyo ayaa marka isagaa yani doonay inay yidhaahdaan waxa weeye islaamnimuu ku dhintay laakiin waa bail waayo waxay ka hormaraysaa adilada sharciga aayadaasina waa kusoo degtay inaka laa tahdi man axbabta walakina allaha yahdi man yashaa axaadiista saxiixaynkuna daliil bay u tahay inuu naarta gelaayo inuu naarta gelaayo daliil bay u tahay waxaa kaloo u daliila xadiiska bukhaariga markii sakaraadkiisii ayaa nabi maxamed sala allahu alayh wasalam abu aalib u yidhi markaasaa waxaa la joogay abu jahal raguu ka mid yahay baa la joogay markaasaa nabi maxamed wuxuu ku yihi yaa cami qul laa ilaha ila allah kalimatan uxaaju laka biha cinda allah adeerkayow laa ilaha ila allahu bal ku dhawo eraygaa ku dhawaaq waxaad tidhaahdaa laa ilaha ila allah kelmad dhabuuli ama kelmad weeye kelimatan ama kelimatun kelmad weeye ama kelmad dheh uxaaju laka biha cinda allah ilahay agtiisa aan kaaga doodo markuu sidaas ku yidhi nabigu sala allahu alayh wasalam ayaa abu jahl ba hadlo wuxu hi atargabu can millati cabdilmualib war diintii cabdilmualib miyaad iska nacaysaa oo ka tegaysaa abu aalib markaasaa sidii buu ku celiyaa nebigu qul laa ilaha ila allah kalimatan uxaaju laka biha cinda allah markaasu abu jahlna intii buu ku celiyaa kama siyaadiyo waxay kutusinaysaa shubhadaasi siday u weyn tahay sida sheekh maxamed uu ku baraarujiyey maxamed ibn cabdilwahaab fi masaa'ili kitaabi tawxiid yani cidamu hadihi shubha waa iyaduu ku kaaftoomay abu jahl wax kalama raacin atargabu can millati cabdilmualib markii ugu dambaysay wuxuu ku dhawaaqay inahu calaa millati cabdilmualib culamada shuraaxda qaarkood waxay yidhaahdeen yani waxa weye qaalibu danni waa inuu ku dhawaaqay ana calaa millati cabdilmualib laakiin ruwaaddii soo warinaysa xadiidka waxay karaahiyeysteen inay ku dhawaaqaan yani ana calaa millati cabdilmualib sidaas aawadeed bay ka weecdeen oo u yidhaahdeen inahu calaa millati cabdilmualib si ay isaga duwaan sidaasay shuraxda qaarkood ay baraarujiyeen laakiin calaa kuli xaal sakale lafteedu waa suurtoobi kartaa inuu lafdigama ku dhawaaqay waayo waxa la yidhaha tajriid ayaa jira qofku waktiyada qaarkood mar bu wuxuu iska dhigaa sidii yani qoliyaha balaaqadu siday sheegaan siduu laba ruux oo kale yahay oo marka laba ruux oo kale markuu yahay oo kale iska dhigo oo ruuxna ka xikaayoonayo ruuxna hadlaayo ama ruuxna uu la hadla yani markaa naftiisii oo kale uu isla hadlaayo laba ruux oo kale uu iska dhigayo af soomaali ahaan lafteeda waa la isticmaala shucarado kale maxay yidhahdaan marka gabayadiis oo kale la yidhahdo ninka gabayadaada noo tiri waxay yidhaahdaan wuxuu yidhi buu hadalkaaga bilaabaya ka uu sheegayaana mid maqan maahay waa isaga waar gabadhadaa noo tiri wax nooga tiri baa odhantaa markaas hadal wuxuu odhanayaa wuxuu yidhi isagaa issheegaya af soomaliya halkaasaa loogu isticmaalaa marka calaa kulli xaal say shubaha u sheegaan ha ahaato ama ha ahaato waxa weeye inuu yani isagu sida u isticmaalay kay doontaba ha noqotee hadalkii ugu dambeeyey wuxuu ahaa inahu calaa millati cabdilmutalib sidaasaanu ku dhintay waxaa kaloo xadiisku daliil u yahay cabdilmualib inuu gaalnimo ku dhintay ibn ljawzi iyo culamo kalena waxay kusoo naqleen itifaaq ay muslimiintu ku itifaaqsan yihin ay ku waafaqsan yihiin inuu cabdilmualib gaalnimo ku dhintay iyo awsaantii carabi caabudjiku itifaaq muslimiintu haddama aha culamadu muslimiintu ay ku ijmaacsan yihin isku waafaqsan yihiin ayuu ibnu jawzi soo horaya oo sheegaya marka waxa weeye waa ta kale haddii waxa weeye miladii ama diintii cabdilmualib awsaantaa iyo asnaamtaa in la caabudo haddaynay ahayn nebigu waa la doogi lahaa oo wuxuu odhanaa diintii cabdilmualib waa taan ugu yeerayo tawxiid bay ahay ma odhan waa u takriibiye taasina waxay daliil u tahay inay shirkigii carabi ku sugnayd oo kale isaguna inuu kusugnaay oo ku dhintay calaa kulli xaal abu aalib dee gaalnimu ku dhintay oo gaal buu ahaa haddii tasdiiqa qalbigoo keliya iimaanku yahayna gaal ma noqdeene wuxuu noqon lahaa muumin masaladaasna saa weye aan ka gudubno qolyaha kale murjicada iyagu qaarkood waxay yidhaahdaan waa nimanka la yidhahdo alkaramiya ama alkiramiya labada mid walba oo loo dabdiyey maxamed ibnu karam ama maxamed ibnu kiram assijistani ninka la yidhaahdo ayaa loo nisbeeyey waxa weeye waa min gulaati lmurjica murjicada kuwooda talax tegay ee baadidaa ku talax tegay ayuu ka mid yahay waxay iyagu yidhaahdeen alkiramiya nimanka la yidhah ama alkaramiya iimaanku waa qawlun bilisaani faqad waa afka in lagaga dhawaaqo shahaadateynka oo keliya ayaa iimaan la yidhahdaa in qalbiga laga caqiideeyaa iimaanka kama mid aha in xubnaha laga camal falaana iimaanka kama mid aha in afka lagaga dhawaaqo keliya ayaa iimaanku yahay ku kasta oo ku dhawaaqo shahaadateynka waa muumin iimaankiisa labadaba waa kaadina warayesuray sidaas ilaa la yidhahdeen waxay daliishadeen waxaa jira xadiis xadiiskaasi waa maxay waa xadiiskii marka xadiisuljaariya oo nabigu sala allahu alayhi wasalam gabadhii addoonta ahayd u weydiiyey ayna allah qaalat fi lsamaa qaala man ana qaalat rasuulu llah qaala actiqha fainaha mu'mina xadiidka muslim saxiixa kusoo wariyey ahlucilmi kalo badanna ay soo wariyeen aimaduna ay saxiixiyeen qabuulna ay kula kulmeen xadiiskaas weyi xadiiskan waxay dhahan wajhul istidlaalka aan u daliishanaynaa waxay tahay gabadhan nabigu sala allahu alayh wasalam laba su-aalood buu weydiiyey labadii su-aalood bay ka jawaabtay labadaa su-aalood macnaheedu waxay noqonaysaa inay shahaadateyntii qirtay ashhadu an laa ilaha ila allah ashhadu ana muxamada rasuulu llah bay ka dhigan tahay maadaama ay sidaas yadaa tahay afkaa rumayntay ka rumaysay mooyaane wax kale nebigu ma weydiin waxaanu nebigu yihi actiqhaa fa inaha mu'mina iimaan bugu markhaati kacay xadiiskaasaa noo daliila bay yidhaahdeen inuu iimaanku yahay afka in lagaga dhawaaqo keliya ee qalbiga in laga caqiideeyo iyo xubnaha in laga camal falaa labaduba iimaanka inay dheeraad ka yihiin ayna iimaanka laftooda ka mid ahay ku kasta oo ku dhawaaqaana waa mu'min iimaankiisna waa dhamaystiraya taa waxaynu kaga jawaabaynaa yani laba jawaabood oo marka madhab butlaankeeda la caddaynayo laba shay baa la sameeyaa waa mida waxaad marka yani xaqa ay arjaxayso daliilkeedaa loo isbaatiyaayoo la sugaa waa midda labaadee waxa mukhaalifku daliishadayna waa laga jawaabaa waxaynu haddaba markaa tahay daliilka inoo cadaynaya in hadalkoodu baabil yahay waxaa kamid a adiladii badnayd ee tacriifka iimaanka ahlu sunna u daliishadeen oo acmaashii iyo ictiqaadkii iyo qawlkii intaba in iimaan lagu magacaabay waxaa kaloo u daliila wa min annaasi man yaqulu aamana billahi wabilyawmi alaakhiri wama hum bimu'miniin hadalkooda karaamiyo waxaa ka dhalanaysa kiraamiyo ama kiraamiyo waxaa ka dhalanaysa inay munaafiqiintu mu'miniin yihiin iimaankoodu dhamaystiran yahay ilaahayna munaafiqiinta mu'miniin kuma magacaabine iimaanka waa u diiday oo waxa uu yihi wamin annaasi man yaqulu aamana biاllahi wa bilyawmi اlaakhir dadka waxaa kamid a qaar qaar odhanaya ilaahay baanu rumaynay maalinta aakhirana waanu rumaynay wamaa hum bimu'miniin mu'miniinna ma aha mu'miniinna ma aha baa la yidhi maadaama iimaankii loo diiday waxay kutusinaysaa inaan iimaan loo suul karin marka waxaa lagu odhanayaa qolada karaamiyada la yidhaahdo a antum asdaqu am illah ma ila ma ilaahay baa run sheegaya mise idinkaa run sheegaya idinku waxaad tidhaahdeen kuwaa yihi aamana billahi wabiywmi alaakhir waa mu'miniin iimaankooduna waa dhamaystiran yahay ilaahayna wuxuu yihi wamaa hum bimu'miniin marka ilaahay baa run sheegaya hadalkooduna waxa weeye waa been iyo baatil wey daliilka ay daliishadeenna culamadu waa ka jawaabeen oo waxay kaga jawaabeen imaam axmed ibnu xambal ayaa ka jawaabay iyo culamadii kale ka dambaysay sida markaa ibnu taymiya iyo culamada lamidka ah waxay kaga jawaabeen iimaanku wuxuu u qaybsamaa laba qaybood iimaan iimaanun xukmiyun wa iimaanun xaqiiqiyun iimaan dhab ah oo xaqiiqi ah oo qofka anfacaya aakhiro anfacayo wax taraayo cind allahi anfacayo wax taraayo iyo iimaan xukmi ah oo axkaamtiisa axkaamta mu'miniinta ku dareertoo kale inay ku dareereyso oo adduunyada markaa ku saabsan oo iimaanun bidaahir daahirka in iimaan loo xukumo ama iimaan xukmi labada qaybood baa loo qaybiya marka waxa weeye tacriifka ahlusunna iyo ahlulbidacu qolo waliba markay tacriifinayso waxay ka hadlaysaa iimaanka ilaahay agtiisa qofka anfacayay ka hadlayaan mooyaane karaamiyada marka iimaanka qofka ilaahay agtiisa ka anfacayaana afka in lagaga dhawaaqo keliyi kaafi ma aha ee ilaaba ilaa waa in waxyaalo kala raacaan ictiqaadkii qalbiga iyo kufriyaadkii in laga tago intuba waa ina raacda marka waxa weeye xadiidkan waxaa looga jeedaa bu uri imaam axmed ibn xambal yani xukmuhaa xukmu lmu'mina xukumkeedu waxa uu yahay yani gabadha muuminada abay la xukum tahay oo axkaamtii ku xidhnayd ee dunyawiga ahayd ee ku xidhnayd iimaanka way ku dareereysaa qofkaa iqraarka la yimi ee shahaadateynka qiray sidaasaa looga jeeda shahaadateynka mar hadduu qiray axkaamtii markaa islaam muslimiinta ku dareereysay waa ku dareereysaa saasaa looga jeeda oo waxaa jira iimaanka axkaam ku xidhan sida waxa weeye labada qof ee daahirkooda islaamnima iyo iimaani ka muuqato way isdhaxlaan laa yaris lmuslimu lkaafira walaa wala alkaafiru lmuslima walaa yarisu lkaafiru lmuslima muslimka iyo gaalku isma dhexlaan laakiin labadii muslim waa isdhaxlaan labadii muslim waa isdhaxlaya guurkiio kalea marka isaguna ku xidhan qofka waxa weeye daahirkiisa haddii islaamnima ka muuqato waad guursan kartaa qofkii dumar ahayd islaamnima iyo iimaan baa ka muuqda laakin qalbigeeda ma daalacan oo ma ogid waad guursan kartaa lama odhanayana qalbigeeda ilaa aada ogaato inay ka ictiqaadsan tahay iimaanka ma guursan kartid lama odhanayo marka waxaad suurtoobi kartaa iyadoo qalbigeeda gaalnimo ku haysato iyo nifaaq iyo munaafiqnimo in haddana ay muujisato iimaan oo dabeed marka waxa weya loo qaatay inay mu'mino tahay axkaamtii mu'miniinta ku dareereysaa looga jeeda xadiiskana waa caynkaas ilahay wuxuu